إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Een, wixii wacdiya sheekhayna jazaahu llahu khayran ayaa noo dhameeyey haddeerna insha allahu tacaala waxaa meeshaana ka akrinaynaa ahdaaftii laiskugu yimid oo ahay in la fuliyo xad min xuduudillaahi tacaala iyo maxkamadda islaamiga gobolka galgaduud ay xukuntay xukunkan wuxuu u dhacay sidaan maanta ay taariikhdu ay tahay afarta bisha kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo kowda waxaa ku fulinaynaa xukun ka soo baxa maxkamadda islaamiga gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd saddexda bisha kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo kowda xukunkan wuxuu ahaa sidaan ujeedda xukun sharci ah waxaa maxkamadda islaamiga ee wilaayada galgaduud la hor keenay eedeysanayaasha kale ah cali xuseen jimcaale oo afar iyo labaatan jir ah iyo cabdi cabdulle axmed oo lix iyo labaatan jir ah ayagoo lagu soo eedeeyey inay jabsadeen labadooda dukaan ku yaalla magaalada galcad oo ay ka qaateen lacag gaaraysa sagaal milyan toddoba boqol iyo soddon kun shilin soomaali ah iyo laba macawis oo qiimahooda uu yahay afartan dollar intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay labadii eedeysane oo kala ahaayeen cali xuseen jimcaale iyo cabdi cabdulle axmed waxayna ku jawaabeen labadoodaba waa sax waa jirtaa in aad jabsannay dukaankaas ou leeyahay daahir muxiidiin cali waxaana kala baxnay lacag aan ku qiyaasnay shan milyan ilaa lix milyan iyo laba macawis labadayna ayaana ka bixinay iskala bixinay dukaanka intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay dacwada lagu soo eedeeyey labada eedeysane iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shareecada islaamka wuxuu noqday arrinkaas fal xatooyo ah waxayna ka soo saarta xukunkan maxkamadda islaamiga wilaayada galgaduud waxay ku xukuntay cali xuseen jimcaale iyo cabdi cabdulle axmed in mid kasta iyaga ka mida laga jaro gacanta midig ah maadaama ay xadeen xoolo nisaab gaarayo ayna ka xadeen xirsumathal xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday qiraal adilada loo cuskadana waa suuratu lmaa-ida aayadda soddon iyo sideedaad qowluhu tacaalaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim iyo qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam tuqdacu yadu saariqi fii rubci diinaarin fasaacida haddeerna insha allahu tacaala tanfiidkii aan gudbaynaa insha allahu tacaala waana la tanfiidina
الله أكبر الله أكبر الله أكبر